weli waxaad la socotaan v o a washington haatan oo barnaamijkii wicitaanka dhegaysta waxaynoo ay wariyeen jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaadhigaynaa ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada rio de janeiro waddanka brazil oo ay ka qaybgalayaan in ka badan laba boqol oo kooxood oo markii ugu horreysana sanadkan ay ka qaybgalayaan ciyaartooy qaxooti ah oo iyagu doonaya in aysan ka maqnaanin ciyaaraha olombikada taasoo si weyn meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ah looga soo dhoweeyey soomaaliya tartankan waxaa u matalaya laba ciyaartooy oo ciyaaraha orodada ah gaar ahaan ciyaaryahanada kala ah maxamed daa'uud maxamed oo ku tartami doona tartanka ordada ee kun iyo shanta boqol mitir islamar ahaantaasina tartankaasi uu dhici doono toddoba iyo tobanka bishan agast aynu ku guda jirno halka maryan nuux muuse ayana tartan dhici doona saddex iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno soomaaliya u matali doonta tartanka orodada labada boqol ee mitir haddaba qaab noocee ayay soomaaliya sanadkan uga qaybgelaysaa ciyaaraha olombikada ee waddanka brazil ka soconaya su-aalahaas iyo kuwo kale oo ay ka midka yihiin sida ay ciyaartooyda kala gedisan ee ciyaaraha caalamiga soomaaliya usoo matasha marka waddanka ay ku soo laabtaan sida ay xiriirada kala gedisan ula socdaan xaaladooda iyo su'aalo kaleba waxay nooga jawaabi doonaa guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed cabdilaahi axmed tarabi isagoo ku sugan waddanka sweden ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horeyn bal aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaarahan olombikada ee ka furmay magaalada rio de janeiro waddanka brazil iyo soomaaliya sida ay sanadkan uga qaybgelayso cayaarahan olombic gamiska waa cayaaro muddo dheer soo socda adduunka ka soo socday soomaaliyana weligeed ka qaybgeli jirtay xilligii oo dawladdii hore ay jirtay iyo ilaa iyo xilligaa dambe ee waddanku burburka soo wajahay dawlad kastana meesha wa waxaa loogu talagalay cayaaraha olombikiska waa cayaaro ka duwan cayaaraha horyaalada ama champions liirada oo ay kasoo qayb galaan wadamo yar kan wadamadao dhan kasoo qayb gala waxaana lagu talagalay in tii xalay arkayseen oo ahayd celebrationka maalinkaas ee calamadao dhan inay meesha soo maraan ilaa iyo saad aragteen kob iyo toban kun oo ciyaartooy isugu timi meesha marka waa ujeedo laga leeyahay farxad iyo dadka inay isu yimaadiin isdhex galaan ayagoo meel walba ka kala yimideen ay ku kulan meeshaas marka taasna soomaaliya intii jirto inteed ugu badneed way kasoo qaybgelaysay anigu kulley waxaan kusoo biiray olombicada two thousand nineteen ninety sevenkii ilaa iyo hadeertaan waa weli marna lagama baaqan marka intaas aan rabin kaaga soo war cayaaro noocaas waa gartay soomaaliya markaad sharaxaad inaga siiso markaa sanadkan ayaa uga qayb gelaya soomaaliya intii ka dambeysay xiliyadii waagii hore ee dowladihii ay soomaaliya ka taagneed oo dowlada xoogle ka jirtay waxaa ka qayb geli jiray cayaara mataqaana cayaaraha fuda mar walba ka qayb galaya laakiin number kala duwana sharciga markasta wuxuu ogol yahay in haddii ciyaartooy oo qualified oo number ama saacad internationally laga aqoonsan yahay oo keeno inuu ka qayb galo haddii cayaaraha kale ah jamaaciga ama kuwa maratay team sport waxa layihahda sida footballka basidka cayaaraha noocaasana waxa waaye qaarad qaarada lasu soo reeba qaarada qaarada kasoo baxaan qaarad kastaba waxay leedahay koota ay leedahay haddii ninkii kusoo kaas kusoo baxo automatical waa imaana ninkii kale individualkani sidoo kale qaar waa lasoo reebaa waddankii ku guuleysa waayo inuu helo qualified helo ama saacad saxa ama record saxa waayo si calamadoo dhan adduunka uga qayb galo waxaa lasiyaa universal coota waxaa laydhaha ama coota oo loo xadiday oo ah inay wiil iyo gabadh usoo dirsaan cayaaraha fudud marka cayaaraha fudud cayaarihii kale dhan waa laga xiray waagi hore mar waxaa ku jira dabaasha mar waxaa ku jira tagwanduga laakiin hadda cayaaraha fudud lagu soo reebay waayo numberkaa batay tiradayna iyo dhaqaalihii goorba ayagoo xadidaya international olympic committee waxay kusoo reebeen in cayaaraha fudud wiil iyo gabar wadankii qualified waayo hadda mar aan aan aan akhriya nuiska akhrinaas toban dal ayaa oo waxaan ku jirnaa oo universal kootada ku yimideen wadamada qaarkood marka si ay uga baxaan universal kootada oo shalay annagana lamid ahay waxay sameeyeen inay ciyaartooy kale ay siiyaan dhalasho siiyaan si ay uga baxaan marka lakin laakiin anagu taas weli fursadaas ana helin oo nin inta yimaado wadankii ka tartama oo lacag fiican iyo intaa anaga kuweyna waxu laanahay waxaa kamid a dadka sida kaliijka oo kale iyo waxyaaba lamida ciyaartooy oo arkaysaa adduunya ku artay mid soomaaliya mid afrikaan kale ah oo u ordaayo ama yurub ama carab ama meel kale u ordaayo dadkaasu marka dhaqaalahooda iyo awoodda dowladeed ay uga baxsadeen inay si anigu laakiin ilaa hadda toban dal camala ku noqonay dadka universal kootada kasoo qayb gala marka dadka qaar baa laga yaabaa tarabi inay isweydiinayaan universal coota waxaa loola jeedo haddaad sharaxaad bayaaniso maxay tahay qaabka soomaaliya u qaybgalasha universal coota waxay yihiin ha waa waxaan isleeyahay af soomaaliga waa si fiican mataqan kulle soomaali ahay oo ingilish ku badan laakiin waxa waaye qoondal loo sameeyo maxaa la dhihi jiray dad oo tixgelin ah oo oo international wax maarata aan dowlad keliya ku koobnayn ah marka si guud ayaa l waxaa laidhi qofkii waaya inuu waayo qualification waayo ama ha noqoto mid sportiga guud oo dadka fadela sida basketka iyo volleyga camal ama ha noqoto athleticska iyo table tennis kuwa individualka ah in la siiyo laba ciyaartooy oo calanka qaada ay ku baraabaraadka tartankana ka qayb gala hadda waa ifahamsaa maha waa tahay tarabi aad baad umahadsan tahay waan ku gartay waxaa tartanka ka qaybgalaya sanadkan labo qofood adig sidaadba ka dhawaajisay oo soomaaliya matali doona maxamed iyo maryan maxamed iyo maryan kulley olombikadaa soo xushay tababarkoodu waa sidee qaab nooceesa lagu soo xulay markii hore wallaahi kulleyba ciyaartooyda markaarti oo ciyaartooy iyo tababare waxaa ugu hooseeya olombikada oo iskale xiriirka markaas cayaartaas soomaaliya waddanka uga samaysan oo ayaga ayaa laga rabaa trainingkan inay sameeyaan ayagaa laga rabaa xulitaanka marka dambe inay garsoorayaashooda wahooda inay tartan udhigaan kabacdina ayadoo la wada jooga qofkii ka soo baxa meeshaas sameeyo inuu qualify noqdo inuu waddankaas ayaga saas marka su-aasha naftarkeeda qaabka tababarka u siiyaan waa wax quseeyo xiriirka qaranka annaga laakiin waxyaaba na qusey waxa waaye inaan wixii kale oo ka warqabida documentationka xiriirka caalamiga dhinaca i o c dan oo qaabilsanahay national federation international federationna wuu jiraa oo hadda orodada i w f ta meeshii joogta ayaga wixii diiwaangeliya ayaga marka national mataqaana somalia atlet federation ayagii la xiriiraan liiska iyo qofka ay dhahaan qofkaas dadkaasa soo baxay numberkaasa keeneen kaasa keeneen saasa loo wada shaqeeya oo afar qaybood waaye national olympic committee iyo international olympic committee oo wax qaabilsan iyo national federation international federation marka wixii technical waxaa iska leh xiriirka qaranka iska leh iyo xiriirka caalamiga labadaas ayaa farsamooyinka qaabilsan laakiin olombikada iyo labada qaybood internationalka iyo nationalka wixii kale oo guud oo policy ayay qaabilsan yihiin waxaan rabaa inaan kugu diro markii celebration-ka dhacay guddiga olombikada adduunka celebration-kiisa wuu gutay laakiin wixii ka dambeeya waxaa soconay hadda kabacdi wixii maanta ka bilowda farsamada waxaa iska leh xiriirada internationalka iska leh wixii football footballka fifa iska leh wixii basketa fifa iska leh wax farsamada soconay marka wixii farsamada xiriirka iska leh marka taas waxaan jeclaanahay kolley waa joogaan guddoomiyihii xiriirka waa joogaa rio de janeiro inaad weydiisaan aad ad umahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaanu geli doonaa dhegeystayaasha ayaan fursad siinaya markaan dhegeystayaa khadka ku jira oo aan doonaya inaan kuusoo gudbiyo dhegeysta kusoo dhawo barnamijka wixitaanka dhegeystaha su-aashaada deegaankaaga iyo magacaaga adigoo ku bilaabay waa mahadsantaha walaalkay jamaal waa salaamaya guddoomiyaha inaba idinkaga mahadinaya waa cabdullaahi cumar calaa watarika waya garowa idinka wacaya waxaas waa marka anagu laba su-aal waaye inaan weydiiyo aan raba inaan weydiiyo guddoomiyaha isagoo aada imaadsan su-aasha koowaada waxay tahay hadda labada shaksi waxa weeyaan naga qaybgelaya ciyaaraha horta ka qaybgelaysa hadda uu sheegay gabadha iyo wiilka soomaaliya koley habeer gobol bay ka kooban tahay maamulada waa ka jiraan gabadh dhexan waanu leenahay marka labada qof waxa weeye mala wada dhan yahay mise waxa weeye waa dad keliya inta laga xulay muqdisho xagga loo sii gudbiyey mise waa kuwa la wada dhan yahay midda labaadna waxay tahay aan weydiinaya ciyaaraha runtii ciyaar runtii heer caalamiya waaye marar badan baa arrimaha ciyaaraha laga qayb gala laakiin ilaa hadeertan guul wax kooa lagama soo hooyin mala aanayn karaya waxa weeyaan xiriirada runtii ka jira si aada u liitaa cabdullah waa masan tahay tarabiyan u gudbinaya
walaalkii waa maasiya kolleyba maasha allah waa su-aal aada u fiican waaye waxaan rabaa in waxyar kolley wadda aan u iftiimiyo horta tabardaro waa iska jirtaa qof oo maanta yani inkiri karana ma jiro tabardaradana waxa keena waxa waaye waxaana waxa wada oo dhalinyarada dhiirigelinaya u suurtagelinaya inay garooma ay ku tababartaan helaan u suurtagelinaya inay tababaryaalo wanaagsan helaan u suurtagelinaya inay dhiirigelin shakhsiyadeed iyo mid kale u sameynaayo waa dalalkooda iyo dawladaha ka dhisan waayo haddii marka ay kaalinkaas weyn aabanimada ahayd ay meesha ka maqan tahay qof kasta wuu dareemi karaa waxa ka imaan kara waxay noqon karaan waa mid arrinta ka qaybgalka iyo inaan laga qaybgelin anig ka qaybgalka maxay keenaysaa inaan laga qaybgelmaysaa ka qaybgalka annaga sidaynoo kale hadda waxaa daata waxaan kuu sheegay wadamo badan ayaa sidaynoo kale koota ama qoondadii aleel oo kale nalamida waxaa nalamida marka la dhowtay aad aragto biladaha ama standardka la gelay wadamo badan oo annaga nalamidaha ayaa joogaan marka cayaartaana maaha cayaar lagu talagalay kuwa maarata professionalka ama xirfadleyda maaha waa cayaar lagu talagalay dhalinyarada ilaa iyo saddex iyo toban saddex labaatan jirka ugu weynyahay qaar yar oo sida footballka oo kale u fasaxeen nimanka barfiyaskaa sidaa saddexda ka qayb galaan ugu imaane marka inaan ka qayb geli weyno oo calankeena meesha tegi waayo sida dadka oo oo aan iska baaqanaba iyo inaan ummadda kamid noqono oo aan walba aan calankeena geyno si sida wadamo badan u geynayaan oo aan looga baaqanaynin taas markii la kala dooranayo aragtida waxaa laga yaaba dadka qaar inuu arkaan inay dhahaan haddaanan guulaysanayna inaan ka qayb geli mayno laakiin olympic gameska ma aha meel consideration u weyn ay siiso ay siida in ay ay guulaystaan dadka inay guulaystaan dabcanka oo oo guul keena biladaha badan tixgelintiisa uu leeyahay laakiin muhiimada koowaad uma aha muhiimada koowaad waa participation oo ka qaybgalka waa taas marka waxay keentay ayagii marka inay isku taxalujiyaan inay dhahaan wadankii aan mataqaana dhaqaale iyo wax kale iyo fursad haysanin ilaa iyo lix qof afar xiriir ka socota iyo laba olombikada ka socota ayaa laga bixinaa tigidkii iyo iyo jiefkii iyo laga bixinaa inta kale ka dheer wadamada ayagaas ka bixinaya marka in hadda inta kootaas naloo naloo ogolaado oo nalagu martigelinaayo oo nalagu soo dhaweynayo calankeena meesha maraayo inaan dhahan haddana ka qayb geli mayno calanna meesha gey mayno guulna haba sheegi haddaan calanka geyn marka annaga waxay noo noqotay inaan ka qayb galno oo calankeena meesha masiino guushu waa meesheeda waxaa laga yaabaa in ilaa qof qof wanaagsan inaa helno oo tababar fiican sameeya waxaan nahay waxaan ku sheegaa cayaaraha fudud kale markaa soo qaata wadanka keliya ee aan lahayn traaga lagu ordo ee rabarka ee adduunyado dhan u dhamaysa marka duruufo badanaa iska jira oo aan ka ka fara badan is waxba ka qaban karin guddiga olompiga ka qaban karin laakiin guddiga olompiga waxyaaba badan wax ka qaban kara oo kalea iska jirta marka taasa midda kale oo ah yani in dadkan sidee xulitaankeeda ah guddiga olombikada soomaaliyeed uma suurta geli karto inuu dhaqaale oo gobolladoo dhan inta ku tago uu wax ku baadi goobo laakiin waa bandhiga cid alle cidda kasoo qayb geli karta inay kasoo qayb gasho mana aha meel degmo keliya ama gobol keliya ama reer keliya ay u furan keliya ma waa meel dadka o dhan u furan haddii aad la socoto kolliba dadkaan hadda cayaaraayo qaarkood yarka wiilkao kale waa dadinka ka yimid marka hore kasoo galay gobolkan gada ka yimid xamar yimid naadiga boliiska u qaatay kabacdi tartanka ku guulaystay sid sida ku galay waay waayo orodku ma laha garsoore eexeed ma laha laba layn ninkaan orday nin kale laba leena udhexeeya ninkii badiyaana qaadanayo marka fursadda uma furna keliya gobol keliya ama reer keliya ama waxaas uma furna qof walbo soomaaliya u furan tahay waxaan ku sheega gobolka keliya inaysan ahayn olombikada waa lagu wada jiraa qofka maanta hogaaminaya olombikada maanta rio de janeiro waa gabar soomaaliyeed oo mataqaana runtii deegaankeedana uu yahay kana shaqaysa gobolka gobolada puntland ama ama gobolka puntland ka shaqaysa waay marka fursaddu equal opportunity waaye qof keligiis iskale ama qof keliya u xerantaa ma jirto nin kasta oo qualified noqonayo waay oo meesha imaan kara oo ka shaqayn kara oo naftiisa uhuri kara oo waqti sii kara waa welcome waay waa hawl qaran oo cidna ka xireen aad iyo aad cabdullah waad mahadsan tahay adiguna sidoo kale waxaan filaya in su-aashaada lagaaga jawaabay waktigaagi iyo xiriirkaad nala soo samaysan waa kaaga mahad celina waa tahay adigoo kalena sidoo kale sidoo kale waa ku mahad celinaynaa guddoomiye marka intaan khadadka telefonada dhegeystayaasha sidoo kale gudagelin waxaa sheegtay in wiilka orodyahankahi ee soomaaliya u matali doona orodka in dhinaca gedo uu ka yimid tartanno la qabtayna uu kusoo baxay sidaasna lagu soo xulay marka isaga iyo gabadha soomaaliya matalaya ee tartanka ka qaybgelaya maxaa hadda rajadooda la odhan karaa dhinaca markaad fiirisid inay guulo kasoo hoyaan tartankan anagoo og inaad ka dhawaajisay in ka qaybgalka tartanka laftigiisa uu guul yahay wala ani waan ku sheega de farsama wixii farsamada xiriirka in la weydiiya fiican marka tababar ay leeyihiin xiriirka leeyihin marka farsamadooda iyo kalsoonida iyo waxay ku qabaan ayaga marka ayaga xataa yaqaan kuwa dhigooda ama adduunka kala qayb galaya halka taagan yihiin iyo halka isaga taagan yahin ayaga nagu og waad mahadsan tahay khadadka telefonada ayaan mar kale dhinaca kale fiirinayaa dhegeysa kusoo dhowo magacaaga deegaanka aad joogtid ku bilow kadibna su-aasha aad qabto walaal adigu magacaygu waa faadime ibraahim joogta magaalada hargeysa horta dhalinyarada maanta halkaa ka qayb gelaysa markay soo noqdaan balya aya loo saleeyo mida kale waxaan walaalkay weydiinaya bal maanta wa idinka halkaa ka qayb galo imika waxaad leedahay imika kelmad waxaan kaa maqlaya su-aal uu ku weydiiyay weliyuhu hadal kulbaad ka hor keento qolada farsamada in la weydiiyo ayaa wanaagsan baa tiriye aduu qoladaa miyaanan walaal ka mid ahayn oo mas-uulkiiba ahayn olombikada ka mas-uulka ahaa walaal miyaanad ahayna khadka maanta noogu jiraan wax weydiinaynay taa waan jeclaan laha inaad jawaab waafiya iga siiso mida kale waxaan weydiina ku weydiinaya dhalinyarada dadka soomaaliya joogta walaal ciyaaraha uma soo kaarayo iyagoo bilaaqadaha oo bilaaquraaca iyo garoonada yimaada midna gurigu ka soo baxo dib looma eego waxay ku nool yihiin dib looma eego cuntada ay cunaan adduunka waxa u dheer macmacaan oo la siiyaa dawooyin baa la siiyaa noloshooda iyo halkay seexanayaan iyo halkay ku tababaranayaan baa lala socda walaal aynu inaga oo si wanaagsan oo xigmadi ku jirto isugu jawaabayna bal waxaan jeclaan lahaa waxaad adigu maanta dhalinyarada u hayso ama ciyaare ha noqo aad uga haysa ayaan jeclaan lahaa dhalinyarada halkaa ku maqan ee dalka ku soo noqonaysana ama kuwa kaleba aad walaal u haysa taasaan ku weydiin lahaa faadumo waad mahadsan tahay dhegeystayaal kalena fursad waan siin lahayn marka een, labada su-aal aad qabtidaan tarabi hordhigaya jamal waa mahadsan tahay faadumar waa mahadsan tahay wixii aan aan ka taga dhowr su-aal isku wahaysa waa adaa igu soo celi doona midda hore waa uga mahad celinayaa dhiirgelinta iyo eh, talada ay baxsanayso in eh, wixii laga dhigo wax mataqaana konkareeda sii socda oo meesha laga sii wado middan eh, farsamada xaggeedana faaduma si ukala garanaysa ma garanayo hay-adaha waa guddiga olombikada waa dallad ay isugu isugu yimaadeen ay samaysteen xiriirada qaranka ay samaysteen waay xiriirada qaranka intayna anaga aan guddoomiyaha u ahay waa guddi fulneed oo ka kooban dhowr iyo toban qof kow iyo toban qof ka kooban guddigaas afar sano maadileysaa laakiin guddiga olombika haddaa maqasho waa xiriiradii iyo ururadii iyo mataqaana go- stdii waay ama goboladii aan ahay intaas marka ayaga ownariska ah farsamadii ayaga haaya inagu waxa aan maamulaynaa waa waxa ayaga ka dhexeeya oo oo oo oo loo- loo keeno waay laakiin xiriir walbaba waxa waye autonom waa shaqadiisa oo uu madax banaan yahay mana lagu faragelin karo saas darteed ayaguna waa heer qaran annaguna heer qaran aan nahay waa tahay waa gartay Eh, midda kale ay ku weydiisay haddaan sii daba dhigo in ciyaartooyda lala socdo marka ay waddanka ka soo laabtaan in waxaa jirtay een, warbaahinta qaarkeed baa hadal haysay een, ciyaaryahankii beijing ka qayb qaatay saamiye maahan wiilkii kale cabdinaasir eh, saciid ibraahim kaneeco laguna hanaysi jiray een, hadda Ah.
muqdisho ku nool yahay leeyahay isagoo weliba xanuunsanaya oo dhimarka uu- dhibaatooyin dhi- dhinaca dhimarka ay soo gaaray Een, marka ciyaartooyda ay soo laabtaan ee matala waddanka soomaaliya sidee baad ula socotaan xaaladooda cabdinaasir tiise markaa soo qaadatid een, saamiyo oo iyaduna waddanka markay kusoo laabatay kadib dib u baxday oo wad- badda ku dhimatay iyadoo tahriib ah arrimahaas oo idil ma la socotaan horta runtii markaan taas kaaga warramo horta ciyaartooyda dhiirigelinteeda annaga dhan waa ka xunahay gabadhaan tahriibtay Eh, saa la socotana waddankii dee shaqa ma jirto qofkaan ciyaarayana eh, dhalinyarada maanta soomaaliya wada ciyaaraysa ama degmooyin ku ciyaarto ama gobola ka ciyaarto kulligooda waxay ku ciyaaraan ayaga jacaylkooday ku ciyaaraan Eh, taas marka eh, ma jirto naadiyaal hadda effective eh, waa yar yihiin waddanka oo ciyaartooydii eh, u haysa mushaar u haysa waa yar yihiin khaasatan waxaa laga yaabaa dhowr dhowr naadi oo mu- magaalada muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan inta kale dhalinyaradu ay ku cayaaraan wax ay jecel hobigooda oo ay jacaylkooda ay ku cayaaraan haddii xul kusoo baxana dee xulka maxaa kusoo baxan la dhigi maayo wixii uu lahay oo waa la siinayaa waa la qalabeynayaa wixii gunaheed wixii kaloo intuu tababarka samaynayo caawad celinaheed eh, kulligood waa la waa la siiyaa haddii ay soo noqdaan wuxuu usoo noqonaa markaas haddana naadigiisuu ka bilaaba waayo ciyaartoy u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaaradda u xareysan ma jirto naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay duug u noqonaayeen qofkii marka u arka inuu waddankan ku noolaan karin oo si kastaba asagoo aragtidaasa ka timaado ee yidhaahda gooso inuu uu tahriibo oo badda maro eh, waalidka dhalay xataa ayaa ka celila oo isaga soo barbaariya xataa ama ilmaha qaarkood ka celila way ka dhuumanayaan marka taas waa iska nasiib darro Eh, waddankeena iyo dadkeen dadka dadkeena dhan ku habsatay annaga naftirkeenna waa waa ka xunahay marka hadda kuwaan marka hadday soo noqdaan hadda gabadhan ordaysa eh, laba laba cayaarood kasoo qayb gashay oo mid beijing ka dhacday oo ahaa youth ka ah iyo mid ka dhacday eh, swaziland eh, eh, ka dha- ka dhacday marka wayna soo noqdeen welina gurigeedii iyo hooyadeedii iyo aabbeedii la joogtaa orodkeedina sidii wadataa ilaahay wax dhib uma keen haddana eh, annaguna waa waa ka warqabaynaa mar alle markay soo gasho xayndaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxa la wixii xuquuq aan heli karna annaga waa siinaynaa horena saan kugu sheega waxaan ku yidhi eh, kaalinta ugu weyn ee sportiga waxaa iskale dawladaas kale boqolka sideetan ka badan kaalinteeda dawladaas kale adigu bal dib u raaca haddii marka dawladeedii kaalinteedii ay- aysan jirin meesha jirin waxaa kaloo la wado waxa waaye un rag ka roglo waaye waxa la wado waana ku dadaalayna anaguna waa jecelnahay ilmahayna waaye waa walaalaheen waa gabdhahayni waxaas ama wiilashayna marka in eh, midna wax gaaro ma jeclin annagu waa soo cayaarnay waa soo tababarnay Eh, sidaan u jecleen inaan mataqaana guulaysano ama naloo daryeelo kale ayaan ayaan u dareemeynaa marka dareenkaas waa nagu jiraa Waa nala dareenlaan socotaan.
mani dareenlaan maniin waana la socotaan xaaladda cabdinaasir tusaale markaan soo qaadano ee xaaladda cabdinaasir waa la soconaa waxa lagu yaa ka qaban karna waa ka qabanaa haddii qofkana ilaahay baa caafimaad haya Eh, haatana anigu mercilaa kuma aanan turin cudurkan ilaaha keenay mana ku fiirsanayno wax alla waxaa ka qaban karna u qabanina insha allah waa tahay eh, dhegeyste kale ayaan markaa fursad siinayaa aan filayo isagana khadka inuu ku jiro dhegeyste kusoo dhawo magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aashaadana adigoo soo koobaya walaal magaciigu waa cabdiqaadir cabdi axmed jubba oo ka hadlaya ama jooga magaalada muqdisho aad u mahadsan gudoomiyaha si fiican baan ula soconay waxaa hambaliyo iyo guud aan u dareynaa dhalinyarada ee labada ka qaybgalaysa barnaamijkan waxay noo tahay wax weyn iyo magac weyn iyo guul weyn inaan maanta yani dhalinyaro yani calanka soomaaliya wada ee halkaas kasoo qayb galaan midna waa jeclaan lahayn in ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajay inaan guul fiican meesha ka keenno keliya marka xiriirada ama day ahaato ama ciyaaraha dibadaha loo baxa inta badan waxay gudoomiyaasha guuldarada ka timaadaa waxay yidhahdaan anaga guuldarada muhiimada ma fiirna ee muhiimada waxay tahay calanka keliya inaan qaadnaa muhiima laakiin waxaan leenahay in calan calanka la qaado meesha la geyna muhiim way tahay tan kaleeto in guul lasoo helaana lafteeda ayadna waa muhiim kaleeto waxaan rabaa gudoomiya inaan laba su-aal si kaa weydiiyo adoo mahadsan badanaa waxaa la sheegaa dhalinyarada aad qaadaan ama aad wadaan xagga aad geysaan ciyaaraha ka qayb galaa badanaa way ku yartaa yaradaa wadaniyada oo hadafkooda ugu weyn waxay tahay inay guul iyo calan midna uma jeedaan hadafkooda wuxuu yahay siday fursad ku heli lahaayeen markay meesha tagaan inay dhuuntaan keliya uu hadafkoodu yahay ma ka taxadirtaan oo dhalinyarada ma ma bartaan ama ma u sheegtaan qiimaha wadamiyada ee leedahay qiimaha calanka iyo dalka uu leeyahay ma u sheegtaan wuxuu ku baxaa inay tahay intaasoo bilyan oo qof inuu matalaayo ma u fahansiisaan saas maugu sheekaysaan oo xagga wadanida maka dhistaan mise sadarkan waa iska wadaan keliya tan labaad waxaan rabaa gudoomiye waxaa jirto dhalinyaro qurba joog ah oo laga yaabo inay wadankii ama jecel yihiin ama xitaa wadanida ay ku weyn tahay oo dibadaha lagu dhalay ama ku dhasheen ama dibadaha aadeen yani caaboon ee qaybgeli karaa adiga sidee fursada usiisii sidee ku ogaataa inaad fursada haystaan waa tahay waa laba su-aalo muhiim ah eetarabiyaan hordhigayaa haye wallahi midda hore waxaan uleenahay ahayd dadka macnaha ka qaybgalka xoog saartay taas waxaan ku anaa odhan waxaan yidhi mataqaana ka qaybgalka guusha waa raadinaa ka qaybgalka number one waaye haddii kabacdi guul la heli karana guusha in xoogga la saaro waa lagu kasbaya waayo qof guul diidaayo ma jiro si alla sidii guul lagu keeni karo waa waa in waa in la sameeya midda labaad haddaan hadda xasuusta hal xabaa iga maqaana ka sheegi doonta midda qurba joogta ah qurub joogta anaga principal waxaan ka aaminsannahay horena waa u dhacday waa aragta umalaynaa kubadda koley oo kale in markii qatar laga qayb galayay labiiyi toban ciyaartooy ahayn gabdhaha toddoba kamida waxay ka yimaadeen inta badan north america iyo iyo iyo iyo ingiriiska kasoo ka yimideen taas macnaheeda waxa waaye nin qofka soomaaliga oo hadduu qurbaha jooga hadduu gudaha jooga ma ka xirna inuu dalkiisa difaaco oo dalkiisa u dheero oo magac u sameeyo wax ka xiran ba sidoo kale ciyaartooyda kubadda koley wiilisha iyadana ka qayb gashay hadda kambala iyo tanzania ka qayb galeen oo runtii ciyaarta aada muujiyeen waxay ka yimideen intooda badan laba maahan inta kale waxay ka yimideen north america ka imaadeen marka dadaalka aan wadno oo oo haddaan fursado u samayn karno oo sponsor u raadino siay tikidha ku sahlaan waa wadnaa intaas waxaan dheeran kuu sheegaa maanta adduunka meesha mara waxa waaye haddii aan helna xataa qof magaca soomaaliyeed ku ordaayo adooryo soomaali aan magaca soomaaliya diyaar inuu ku ordo qualifyade saacad keenaayo muu faarax calanka ingiriiska u qaadayo calanka soomaaliya u qaadayo waa more than welcome ba waa waa soo dhaweynayna anaga waa soo dhaw marka haweenka wadanka aan sharaftiisa raadino waa ku qasbanaa midda ma ku dhiirigelisaan wadaniyada waa ku dhiirigelinaynaa hadii aanan ku dhiirigelin anaga meeshaan wax kale uma joogno waxaan u joognaa inaan wadankii dhalinyaradii inay isdhexgal sameeyaan wadankooda difaacaan ay dareemaan wadanidooda dareemaan qaarkood oo xataa meelaha kala jooga
cabdiqaadir sidoo kale waad mahadsan tahay su-aashaadin oo filan in lagaga jawaabaywanaagsano wacan gabagabadiianu soo gaarnay tarabi markii ugu horreysay waxaa tartanka ka qaybgalaya koox matalaysa koox qaxooti ahaan ku socota oo wadanka wadamadoodii ay kasoo qaxeen oo ciyaarahaas ka qaybgelaya arrimahani bal olombikada hadda lagu soo kordhiyey bal maxaad naga sharaxaad naga siin kartaa ciyaartooyda oo hadda siyaasaddan waa siyaasad cusub oo guddiga olombikada adduunka ay qaateen oo ay u qaateen ciyaartooy waxaa jirto qaxay oo wadamo badan maadaama dadka heebatay ciyaartooy marka talent meeshii fursad heli kara oo qaxootinimo galay inay fursadoodii ciyaartooynimo aysan lumin ayay isku taxallujiyeen guddiga olombikada adduunka ayagaa raadiyey oo sidii ciyaartooy qualified noqon karta oo janiskaas isugu beerdareemin because of waxa waaye qaxooti waa isugu beerdareemin marka waa siyaasad sanadkan bilaabatay oo guddiga olombikada adduunka ee tilaabo ay qaadeen waay marka taas runtii anaga waan ku faraxsana waxaan ornaa inay taa runtii wax wanaagsan inay tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilaahi axmed tarabe gudoomiyaha olombikada soomaaliyeed khadka telefoonka ayuu ugu waramayey guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha intaasi aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya islaamar ahaantaasina idin soo saaray anigu waa jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo